أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah dagaalada culus ee ka socda gobollada dalka itoobiya oo cirka isku sii shareeraya kooxda faano oo maxaabiis ahaan u qabsatay in ka badan boqol askari oo ka tirsan ciidamada federaalka itoobiya xaalada adag oo laga soo warinayo mandiqadda ay dagaalada ka holcayaan iyo wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda itoobiya ayaad barnaamijka ku maqli doontaan sidoo kale caawa faafreebka waxaan ku soo gudbin doonaa weerar lagu qaaday iskuul yahuudda sahyuuniyadda ah ay ku leeyihiin dalka kanada iyo khasaare ka dhashay afghanistaan oo markii ugu horraysay ka mid noqonaysa dalalka soo saara naaftada xaaladihii ugu dembeeyey ee filistiin duqaymaha cadowtooyo iyo howlgalka duufaanta alaqsa iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin ismaaciil salaad iyo maahir maxamed ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhagaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda islaamiga andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan oo xiiso badan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa dagaallo culus ayaa ka soconaya gobollo ka mida dalka itoobiya iyadoo kooxda faano maxaabiis ahaan u qabsatay in ka badan boqol askari oo ka tirsan ciidamada federaalka itoobiya xaalado adag ayaa laga soo warinayaa mandiqadda ay dagaalada ka hol haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda itoobiya barnaamijka ayaad ku maqli doontaan xubintaas iyo sidoo kale afghanistaan oo markii ugu horraysay ka mid noqonaysa dalalka soo saara naaftada qodobadaasi iyo kuwo kale waxaannu ku qaadaa dhigi doonnaa xubintii hadalhaynta warbaahinta oo aalaaba halkan uu ka soo jeediyo walaalkeen maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa mareegta maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa maleeshiyaadka jabhadda faano oo boqol maxaabiis ah ka qabsaday ciidamada xabashida itoobiya khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaa kala gaaray dhinacyada ku loolamaya dhowr gobol oo ka tirsan ismaamulka amhara ee dalka itoobiya wararka ka imaanaya mandiqadda sekota ee waqooyiga itoobiya ayaa sheegaya in boqolaal ka tirsan ciidamada itoobiya ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen weeraro laayaan ah oo ay qaadeen maleeshiyaadka jabhadda faano ilawareedyo ayaa sheegaya in mucaaradka axmaarada ay hareereeyeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada federaaliga kadibna ay maxaabiis ahaan u qabsadeen ku dhowaad boqol askari warbaahinta taageerta jabhadda faano ayaa sheegtay in gacanta lagu dhigay ilaa boqol askari oo ka tirsan ciidanka federaaliga ee itoobiya kuwaasi oo badankood kasoo jeeda qowmiyadda oromada muuqaal lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay mucaaradka oo dareerinaya ciidamo ka tirsan milatariga itoobiya balse aanan wax u bahawadanin ciidamada maxaabiista noqday waxaa ka muuqday diifta dagaalka abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda adis ababa ayaa diiday in uu wadahadal la galo kooxaha fallaagada axmaarada wuxuuna taasi beddelkeed doorbiday sii wadidda dagaalada aadka u culus ee gallaafanaya nolosha kumanaan qof oo etoobiyaan ah faysalow haddii aan halkaasi kaga gudbo mareegta soomaali memo markan waxaan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa afghanistan oo ka mid noqotay dalalka soo saara naftada waddanka afghanistan ayaa markii ugu horreysay taariikhda si rasmi ah uga mid noqday naadiga waddamada caalami ahaan soo saara naftada wasaaradda macdanta iyo batroolka imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa ku dhawaaqday inay iibisay ilaa lixdan kun oo tan oo nafto ah taasi oo qiimaheedu ku kacayo adduun dhan soddon milyan oo doolarka maraykanka ah afhayeen u hadlay wasaaraddaasi ayaa xaqiijiyey in wasaaraddu ay dibadda u iibgeysay ilaa lixdan kun oo tan oo nafto ceyriin ah taasi oo ay dhowaan soo saartay shirkad maxalli ah waxay tani ku soo beegmaysaa xilli wasiirka macdanta imaarada islaamiga ah ee afghanistan alxaaji nuuraddiin casiisi oo horey u shaaciyey in dalka afghanistan uu markii ugu horreysay ka mid noqday waddamada caalamka ee soo saara shidaalka waxaa xusid mudan in afghanistan ay shidaal ka soo dhoofsan jirtay dalka dibaddiisa si ay u daboosho baahiyaha dadkeeda ee la xidhiirta naftada dadka ku xeeldheer arrimahan waxay sheegayaan in afghanistan ay dhoofinta naftada ku heli doonto malaayiin doolar kuwaasi oo markii hore dalkan dibadda uga bixi jiray si ay dadkeedu ugu soo dhoofsadaan shidaal ku filan tan iyo markii hoggaanka waddanka ay la wareegeen mujaahidiinta imaarada islaamiga ah wuxuu dalkan sannadba midka ka dambeeya ku tallaabsanayay horumarro dhan walba ah marka laga hadlayo dhanka dhaqaalahana waxay imaaradu xoogga saartay dhinacyada tamarta dhismaha kaabayaasha macdanta iyo beeraha haddii aan halkaasi kaga gudbo warbixinta ay daabacday mareegta calamada markan waxaan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladdu maanta waxa ay daabacday warbixinno kala duwan balse waxaan ka soo qaadanaynaa yaasir al ata oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada suudaan ayaa shaaciyey in dowladda ruushku ay dalbatay in xarun shidaal laga siiyo badda cas taasi oo ay ku beddelanayaan hubka iyo rasaasta xukuumadda moscow ay siinayso ciidanka suudaan cabdulfataax al burhaan ayaa lagu wadaa in uu heshiiskaasi saxiixo si dowladda ruushka ay hubka uga taakulayso ciidanka suudaan ee dagaalka kula jira maleeshiyada r s f dagaalada ka socda suudaan ayaa waxaa horinayo dhinacyo shisheeye sidoo kale dowladaha carbeed ayaa iyagana lasoo warinayaa inay qeyb ka yihiin horinta colaadahaasi haddii aan halkaasi kaga gudbo warbixinta mareegta wakaaladda wararka ee shahaada markan waxaan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixinno kala duwan ayaa mareegta maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo xulanaynaa weerar lagu qaaday iskuul ay yuhuudda ku leeyihiin dalka kanada tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar toogasho ah oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay iskuul ay yuhuuddu leedahay oo ku yaal gudaha dalka kanada iskuulkan oo u gaara haweenka ayaa waxa uu ku yaalaa magaalada toronto ee dalka kanada waxaana lagu qaaday weerar toogasho ah oo aan ilaa iyo hadda la shaacin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay xilli aroornimo ah oo ay iskuulka joogeen arday badan ayuu weerarku dhacay waxaana ka dhashay waxyeello kala duwan taliyaha booliska ee mandiqadda uu weerarku ka dhacay ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku sheegay in ruux hubaysan oo wata gaari nooca raaxada ah uu ka soo degay gaarigiisa intaas kadibna uu rasaas ooda kaga qaaday iskuulka iyo ardaydii ku sugnayd booliska kanada ayaa ciidamo badan soo dhoobay xaafadaha ay ku badan yihiin dadka yuhuudda ah si loo ilaaliyo ammaanka iskuullada yuhuudda iyo macaabidda ay ku leeyihiin dalkaasi taliyaha booliska oo aada uga carooday warar lagu baahiyey internetka oo sheegaya in weerarkan uu xiriir la leeyahay duulaanka ay yuhuuddu ka wadaan khaza ayaa sheegay inaysan iska indhatiri karin waxa ka dhacay toronto iyo hadafka weerarka toogashada ah waxuuna intaasi ku daray inay qalad tahay in si fudud loo sameeyo waxa uu ku tilmaamay mala-awaal marxaladda noocan oo kale ah wararka ku saabsan toogasho oo ka dhacay dugsi hoose oo ay leeyihiin yuhuudda oo ku yaal waqooyiga york waa wax laga xumaado waxaana waajib ah in cadaaladda la hor keeno kuwii geystay falkaasi foosha xun ee yuhuud nacaybka ah ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha kanada oo ka hadlay weerarka siyaasi kanadiyaan ah ayaa isagana ka digay weerarada noocan ah kuwaasi oo uu ku tilmaamay cadaawad ka dhanaha yuhuudda halka urur u ololeeya xuquuqda yuhuudda oo isagana ka dhisan kanada uu toogashadan ku tilmaamay wax laga argagaxo xaaladda naxdinta leh ee sii kordhaysa ee lagula kacay caruurta yuhuudda ee aan waxba galabsan waa inay u muuqataa baaq toos ah oo ku wajahan hogaamiyeyaasha siyaasadda ee magaaladeenna iyo dhammaan dalkeenna ayuu yidhi madaxa ururkan u dooda xuquuqda yuhuudda ee dalka kanada marka ay sidan u hadlayaan waxay iska indhatirayaan xasuuqa uu kiyaanka sahyuuniga ah ka wado magaalada khaza iyo dhulalka kale ee ku hoos jira gumaysiga yuhuudda halkaas oo si joogto ah loogu laayo caruur aan waxba galabsan iyo dad maati ah dowladaha reer galbeedka ayaa ku dadaalaya inay ilaaliyaan amniga maamulka yuhuudda iyagoona dembi weyn ka dhigaya weerarada lagu beegsanayo xarumaha ay yuhuuddu leeyihiin iyo dadka yuhuudda ah ee ku nool dalalkooda halka aysan dembi u arag xasuuqa foosha xun ee ay sahaayiinadu kula kacayaan ehelkeenna ku nool khaza haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta uu daabacay mareegta radio alfurqaan waxaan markan soo qabanayaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka faysalow waxaa barta maanta lagu faafiyey xogta weerar ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay ku qaadeen xerada ciidanka xabashida etoobiya ee degmada xudur waxaa sidoo kale barta lagu faafiyey xogta weerar culus oo xalay ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta gaar ahaan kuwa yugandha ay ka degan yihiin eeraboodka degmada baraawe iyo sidoo kale saldhigga kufaarta ay ku leeyihiin deegaanka buurcolow ee hoostaga isla degmada baraawe waxaa sidoo kale ay ciidamada mujaahidiintu weerareen saldhigga maleeshaadka murtadiinta ay kaga sugan yihiin halka loo yaqaan makuuda oo ka tirsan magaalada baydhaba aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal saacadihii lasoo dhaafay waxaa aad loo hadalhayey socdaal ay magaalada nairobi ku wada aadeen madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya iyo guddoomiyaha golaha dawaaqiidda ee riddada gurguurte iyo aadan madoobe ayaa ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho talaadada maanta ah arrinta la yaabka leh ayaa waxa ay tahay in markii ay baxayeen hal mar ay garoonka ku wada kulmeen mid kasta oo ka mid ah labadan dabadhilifna uu kiraystay diyaarad gaar ah oo ku baxaysa dhaqaale fara badan xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ahna caawa waa inaga intaa aan dib idinkugu celiyo walaalka faysal mahad iyo qaybaha inooga haray
aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه waa hagaagga dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yuhuudda duqaymaha cadowtooyo iyo howlgalka duufaanta alaaqsa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiin waxaa nala socodsiinaya walaalkeen ismaaciil salaad guuleed aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteenna aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aanu ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yuhuudda ayaa maanta duqaymo wuxuushinimo ah waxay ka geysteen magaalada khaza halkaasoo ay ku shahiideen dad fara badan kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waaxda caafimaadka ee magaalada khaza waxay sheegtay in yuhuuddu maanta keliya ay khaza ka geysteen ilaa shan xa- suuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya lix iyo afartan ruux oo filistiiniyiin ah oo carruur ay ka mid ahaayeen halkay ku dhaawacmeen boqol iyo toban ruux oo filistiiniyiin ah xasuuqa ugu daran yuhuuddu waxay maanta ka geysteen mandiqada rafax halkaas oo ay duqeeyeen goob bannaanka magaalada ku taalla oo lagu magacaabo almawaasi oo ahayd xero qaxooti oo dadka filistiiniyiinta ee kasoo barakacay waqooyiga khaza ay degganaayeen islamarkaana hoy ka dhigan jiray baca iyo teendhooyin ay halkaa ka dhisteen yuhuuddu diyaaradahooda halkaas ayay si daran maanta u duqeeyeen oo xasuuq xooggan ay ka geysteen oo ay ku shahiideen dad gaaraya in ka badan labaatan ruux oo filistiiniyiin ah warbaahintu waxay soo bandhigayeen muuqaallo argagax leh oo ku aadan shuhadada iyo dhaawaca oo daadsan goobtaasi xerada ah ee dadka shacabka ay ku sugnaayeen iyadoo weliba ay adkaatay in dadkaasi gurmad caafimaad loo soo sameeyo maadaama meel bannaan cidlo ah ay degganaayeen oo xero qaxooti ah حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل بس يا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
sidoo kale yuhuuddu waxay maanta xasuuqii ka geysteen xaafadda lagu magacaabo tal suldaan oo ku taalla dhinaca waqooyi ee magaalada khaza halkaasi oo dad fara badan oo filistiiniyiin ah ay maanta ku shahiideen xasuuqii maanta yuhuuddu ay ka geyseen mandiqada rafax wuxuu imaanayaa xilli shalay xasuuq nuucan oo kale ah ay yuhuudda ka geysteen mandiqada rafax halkaasoo ay ku shahiideen dad gaaraya in ka badan labaatan ruux dadka maanta iyo shalay ku shahiiday rafax ayaa lagu qiyaasayaa inay gaarayaan shan iyo afartan ruux iyadoo ay suuragal tahay in tiradu intaa ay ka badato intaana ka bixin gumaadka yuhuudda bal aan eegno tirakoobkii ugu dambeeyey ee dadka filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yuhuudda ee muddada siddeedda bilood soconaya waaxda caafimaadka ee khaza waxay sheegtay caawa in tirada shuhadada filistiiniyiinta iminka ay marayso lix iyo soddon kun iyo sagaashan iyo lix ruux inay shahiideen dhaawacun wuxuu marayaa koob iyo siddeetan kun boqol soddon iyo lix ruux inay dhaawacmeen markaana bal aan eegno halkee ayay maraysaa qaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yuhuudda dagaallo culus oo u dhexeeya xoogaga muqaawamada reer falastiin iyo ciidanka yuhuudda ayaa maanta waxay ka dhaceen xerada qaxootiga ee jabaaliya ee waqooyiga khaza iyo sidoo kale mandiqada rafax ee dhacda koonfurta magaalada khaza yuhuuddu waxay maanta keliya qirteen in dagaaladii ka dhacay khaza looga dhaawacay saddex iyo toban askari oo yuhuuda iyagoo sidoo kale sheegay in dagaaladii shalay dhacayna looga dhaawacay saddex iyo labaatan askari muqaawamadu waxay sheegeen inay maanta weerar hoobiyaala ku qaadeen ciidamada yuhuudda ee ku sugan xerada jabaaliya khasaare xoogganna ay gaarsiiyeen sidoo kale muqaawamadu waxay sheegeen inay sawaariikh ku garaaceen xerada yuhuuddu ay ku leeyihiin halka loo yaqaano natsaarim ee waqooyiga magaalada khaza sidoo kale iskahorimaadyo goosgoos ah oo u dhexeeyey muqaawamada iyo ciidanka yuhuudda ayaa maanta waxay ka dhaceen xerada qaxootiga ee nusayraad ee ku taalla waqooyiga magaalada khaza waxaana lagu soo waramayaa in khasaaro xooggan yuhuudda la gaarsiiyey muqaawamadu sidoo kale waxay soo gudbiyeen muuqaallo ay ku soo bandhigeen howlgalladii afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay ka fuliyeen magaalada khaza ee ka dhanka ah yuhuudda
الله اكبر ولله الحمد ثارا للاحرار
waa hagaag dhegaystayaal xubintiina caawa wanagaynta aad ayuu u mahadsan yahay ismaaciil salaad ayuu kaasi ahaa لي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal markanna jubbada dhexe munaasabad dib loogu furayey iskuulka hoose iyo dhexe ee alanwaar ayaa lagu qabtay magaalada jilib munaasabadan waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin waalidiin maamulka iyo macallimiinta iyo sidoo kale ardayda iskuulka alanwaar ugu horeyn waxaan idiin soo gudbin doonaa kelimad muhiima oo munaasabadaasi furitaanka uu ka jeediyey sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimmada diinta islaamka bashar haddaynu nahay dhammaanteen rag iyo dumar qof yar iyo qof weyn qof walba waxa wuu jecel yahay adduunkan waxna waa necban yahay aakhirana waa sidoo kale oo cadaabta ilaahay iyo caradiisu ka baqayaa jannadiisa raalli anshihiisana wuu rajaynayaa waxaasoo dhan maxaan marka ku heli karnaa waxaynu jecelnahay waxaynu necbanahayna maxaan kaga badbaadi karnaa waxaynu kaga badbaadi karnaa wax kastoo aan necbanahay wax kastoo aan jecelnahayna ku heli karnaa inaynu ilaaha wax walba gacantiisa ku jiro aan raalli gelino labadaba ilaahayba gacantiisa ku jiraan soo ma wain min shayin ilaa cindanaa khazaa'inuhu wamaa nunaziluhu ilaa biqadarin macluum shar iyo khayrba annagaa gacanta ku hayna mana u soo dejinno ilaa qadar iyo tartiib loogu talagelay mooyaane ardaygu wuxuu jecel yahay inuu caafimaad qabo soo ma inuu casharka ilaahay u sahlo inuu fahmaysnaado inay waalidku nabad qabaan maxaa la rabaa marka inaan ku dadaalno rabbi see ku raaligelinaa hadafkeenna iyo qaayadee nolosha aan u noolnahayba inay ahaato sidaas siduu ilahay uu leeyahay waman axsanu diinan miman aslama wajhahu lilaahi wahuwa muxsinun watabaca milata ibraahiima xaniifan watakhada allahu ibraahiima khaliila yaa ka diin wanaagsan nin wejigiisa ilaahay u jiheeyey wajahtu wajhiya liladii fatara samaawaat sidaa dhahay oo laa yaltafitu ilaa kayri cid kale aan rajaynayn aan qadarinayn aan qadarinayn maaha dadka inuu ahaanaysto maaha ee waxa weeye siduu ilaahay u qadarinaya taqdiirka rabbi baa wax walba uga weyn ayaduu ihtimaamaya isaga oo wahuwa muxsinun baa leeyihi isaga oo hagaajinahayo oo shareecada ku dhaqmaya oo weliba diintii nebi ibraahim oo nidaalka iyo muqaawamada iyo sid ahayd maaragtay shartoo laga hortago samaynayo ninkaa waa ninka ugu diin wanaagsan dadka waxaan rabnaa marka dhowr masalo oo ka hadlaysa maxaa raali ahaanshaha ilaahay lagu gaari karaa inaynu sheegno awalan waxaa lagu gaari karaa khalqiga oo dhan haddii ay masaladan kugu dhibsanayaan laakiin ilaahay kugu jeclaanayo teen ilaahay hormari teen ilaahay qayme wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis caaisha fii sunani termidi man ashada allaha birida annaas qofka ilaahay carogeliya isagoo dadka raali gelinaya wakalahu allahu ila annaas rabbi dadka ayuu u kaashaa dadkuna waxba uma tari karaan isagaa meelaan wax jirin wax mooday inay wax ka jiraan marka ilaahay dadka uu kaashaa faruu ka qaada waman asqada annaasa birida allaahi ninka dadka caro geliya oo waxa hadday rabaan dadku ha ka caroodeen ilaahay ma rabaa sidaas ma iga raali noqonayaa ninka sidaa yidhaahdana kafaahu allaahu mu'inata annaas dadka dhibkooda ilaahay baa ka kaafiya kana raali noqda aan xusno marka dhowr masalo oo ilaahay raalli ahaanshiisa lagu gaaro tan u horreysa waxay ahayd waa ayaddeenu akhrinayo iimaan saxiixa iyo camal saalix horta iimaankaada caqiidadaada shareecada u bandhig ku sax kadibna camalkaaga hagaaji ninkii ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam rasuul allow ii dardaaran oo kelimad kooban idheh muxuu ku yidhi qul aamantu billaahi uma istaqim saxiix iimaanaka cala alkitaabi wasunna kadibna awaamirta rabbi fuli uma istaqim cala awaamir illahi yani marka ilaah wuxuu leeyahay in aladiina aamanuu wacamilu saalixaat dadka iimaankooda iimaan saxiixa la yimid iyo camal saalixa waxay leeyihiin janno lahum jannaatun tajrii min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha abadan ay weligood ku waarayaan radia allaahu canhum waraduu canhu dalika liman khashiya rabba arrinkaas waxaa iskale ninkii rabbi ka baqay nimaan rabbi ka baqayn inuu iimaankiisana saxiixiyo camalkiisana hagaajiyo way ku adag tahay radiya labaad oo lagu helayo raali ahaanshaha rabbi iyo sacaadada adduunya midda aakhiraba ilaahay wuxuu inoo sheegay inay tahay shirkiga iyo ehelkiisa oo laga baraa noqdo albaraa'atu min ashirki wa ahlah mas'alada kale oo raallaanshaha rabbi lagu gaaraya waxaa ka mid ah badlu nafsi lilaahi tabaaraka wa tacaala qofku naftiisa inuu ilaahay ka gado uu yidhaahdo in allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum soo aayad qur'aana maahin sidoo kale laqad radiya allaahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara فعلم ما في قلبهم فأنزل السكينة dadkaas maxay rabbi kula rabbi rasuulka kula ballan kula gelanaya mabaayico inay diinta ilaahay u halgamayaan ilaa dhimasho laga gaaro beeca noocaas ay galeen marka naftiisa qofku rabbi ka gado oo cahdi kula galo inuu manhajkan ku soconayo ilaa uu rabbi kala kulmo waxa weeye waxyaalaha rabbi raalli ahaanshihiisa lagu gaarayo bay ka mid taha ma ugu horeysaa ajarka tirbadiisa waxay ku xiran tahay dhibka weynankiisa ku soo gaaray oo aad ku samirto ku ajar malisata wa in allaha idaa axaba qowman ibtalaahu hadduu ilaahay qoom jeclaadana waa imtixaana imtixaankana inagu hadde waxaan u aragnaa balaaye qofka xoga yar markay taabtaan ina balaaye ku dhacday war maad tiraaheed arrintan khayrba ii tahay alxamdu lilaah ma ilaahay ku mahadis oo cajama lamri lmu'min weeye ma ilaahay ku mahadino waxaan ku khatimaynaa xadiiska cabdillahi bni camar fii sunani tirmidi isagana uu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam rida allaahi fii rida alwaalid sakhad ullaahi fii sakhad alwaalid raalli ahaanshaha rabbi wuxuu ku sugan yahay waalidka raalli ahaanshihiisa ay kaa raalli noqdaan caradiisuna maxay ku sugan tahay waalidka oo kuwa carooda marka waalidka in la adeeco oo waxbarashada aan lagu dhibin loo dhega nuglaado oo guriga haddii la joogo loo dhega nuglaado oo arrintaas raalli ahaanshaha rabbi lagu raadiyo markaas waxbarashada ilaahay waa kuu fududaynaya wuuna kaa raalli noqonaya caafimaad bogsanaya wabilahi towfiiq asalaamu calaykum wilaayada jubbada dhexe oo dardar xoog leh laga dareemayo dhanka waxbarashada ayaa halkaas waxaa kelimad ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish waxa uu si aada ula dardaarmay ardayda macallimiinta iyo sidoo kale waalidiinta alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ويقول الله تبارك وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله إلهي أما هذا سكاله سبحانه وتعالى نعم كي سفراء بضان ينقوق الله نعمة الإيمان والإسلام نعوقها الرئيسه إلهي أنا ومهد علينا سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها إلهي سبحانه وتعالى وحليه نعم كان إنسيي مسو كوبي كرتان هذا ربتان إلى ترسان مركا وحواجب نبوة إن إلهي سبحانه وتعالى ومهد علينا نعمة ونسيي وإي كمتاعي مد هذا أرضه هورتان أي كسو بنيغيان وآه وحبرشدا يا علمي ilaahay subxaana wa tacaala uu baray ee quruxda badan oo sida fiicane soo jiidashada badan leh ay ku soo bandhigeen ilaahay aan uga mahad celinaynaa subxaana wa tacaala ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala inuu inoo siyaadiyo ku kuwan iyo kuwo kaloo lamidab ilaahay inoo soo saaro subxaanah wa tacaala madrasada al anwaar waxay ka mid tahay eh, madaariista ka furan wilaayaadka islaamiga wa khaasatan eh, wilaayadan hadda aan joogno jubbal wusta madaariista ka furan ayay ka mid tahay magaalada jilib Eh, madaariis iyada lamid oo fara badan ayaa ka furan macallimiinta iyo maamulka madrasadan aad ayaan ugu mahadcelinaynaa jazaahum allahu khayran dadaalka badan iyo juhdiga badan ay ku bixiyeen ardadaas inay soo saaraan waxbarashadoodana heerkan ay soo gaarsiiyaan waana sida hadda maamulaha uu sheegay arday badan oo hore uga qalin jebisay iyo alhijre iyo jaamacaddaba u gudbay qaar iyaga ka mid a waxaa laga yaabaa maanta sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa eh, maktabka tarbiya wa tacliim maamulkooda iyo macallimiintooda iyo maktabka guud ahaanba waxaa leeyahay jazaakum allahu khayran ilaahay dadaalkiina ha idinka aqbalo Eh, juhuudda aada bixinaysaan eh, saaxada ayay ka muuqataa maanta waa arrin lagu farxo iyadoo dagaalna lagu jira gacanna lagu dagaalamaya gacanta kaleetana ummaddii in wax la baro manhaj loo sameeyo ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam la bara waa arrin aada u qiimo badan oo ilaahay inaan uga mahadcelino u baahan uma walaalahana waan uga mahadcelinaynaa jazaahum allahu khayran sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa eh, waalidiinta rag iyo dumar bale oo ardada habeen iyo maalinba toban taabiyoo diyaariya oo waxbarashada qalinkooda iyo buugaagtooda iyo cashiradii loo muraajaceeyo iyo soo diyaarintooda iyo waktigii in loo ilaaliya habeen iyo maalinba dadaal ku bixiya iyagana waxaa leeyahay khayr allah idin siiya ardadan inay soo baxaan juhuudda faraha badan ee isu tagtay yay ku timid xarakaduna waxay kafaalo qaaday waxbarashadoodii waalidkuna waxay u istaageen ardadan inay wax bartaanoo ay habeen maalin u istaagaan macallimiintuna dadaalkaas ay bixiyeen maktab- maktabkuna dadaalkaa dheeri buu bixiyey taana waa midda sababtay maanta in aan aragna bandhigaa quruxda badan ee maanta ay soo bandhigeen Eh, waxaana laga rabaa marka insha allahu tacaala inta ay ka gaarayaan isku filnaansho inaan sidaa isu garataagno hadduu ilahay idmo inaan sidaa isu garataagno waalidkana waxaa laga rabaa inuusan ka caajisin waxaan rabnaa insha allahu tacaala waalidiinta waxaan leenahay ardada aan waxbarashada ku jirin iskuulka hala keeno waxbarashada ha lagu soo dara fursadii aad maanta haysataan qarashna idinkagama baxayo ardaygaa u soo diyaariya inuu waxbarto halka uu iska fadhiisan lahaa gidaarada waqti ku dhamaysan lahaa wiilasha iyo gabdhahooda markay wax bartaan iyo ummaddana anfacayaan waadna garanaysaan ilaahina subxaana wa tacaala in badan iyuu qur-aankiisa ku ammaanay dadka ahlulcilmiga ah. cilmigu sidiisaba qofka darajo u yeelaa koryu u qaadaa Eh, yarfacu llahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat dadka cilmiga ilaahay uu siiyey adduunka korkiina ilaahay darajo iyo qiimuu ugu yeelaa aakharana ilaahay jannadiisa iyo darajaad sarsare iyo laalahaansho rabbiyay ku helaan tusaale yaroo dhow intaan hadda fadhina meeshaan caruurta yaryar waxay soo bandhigayaan waad arkaysaan taas waxay ku tusinaysaa cilmiga fadliga uu leeyahay mimbarkan ma soo istaagayo qof aan cilmigaas lahayn ma soo istaagi lahayn marka insha allahu tacaala qof walba oo inaga mid ah ha ku dadaalo awlaad mataqaana awlaaddiisa oo ilaahay ku irsaaqay inuu waxbaraha ku dadaalo insha allahu tacaala maantana waxaan ku hoos noolnahay raayadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaan ku hoos noolnahay shareecada ilaahay kitaabka ilaahay meel looga dhaqmaya ku nool waxaa ina soo maray xilli dadkaan ay wax bari jireen dad cilmaaniyiina oon ilaahay iyo aakhira dadka ugu yeerayn oo sidaan quruxda badan ee maanta loo fadhiyo aan loo fadhin jirin xaflada markii la isugu yimaado waxaa loo fadhiisan jiray rag iyo dumar waa la isku dhex dhafnaa laakiin maanta ilaahay wuxuuna soo gaarsiiyey xilli dumarka iyo raggu ay saa u kala sooceen wiilashii gabdhuhu xijaabkaa weyn uu u dhexeeya gabadha hadlaysana halkaa ay taagan tahay wiilkuna halkaa uu taagan yahay tanna waxay ku timid ku dhaqanka shareecada islaamka ay ku timid waxaan ku helnay ilahay kitaabkiisa subxaana wa tacaala waxaana laga doonayaa marka risaaladan nabigeennu calayhi salaatu wasalaam uuna soo gaarsiiyey risaaladii maadaama nebigu uu gutay qof walba oo inaga mida rag iyo dumar nebi maxamed ayaa wakiilkana calayhi salaatu wasalaam balliquu cani walow aaya hooyada waxaa laga rabaa inay soo saarto jiil fiican oo akhlaaqdoodu wanaagsanta oo la tarbiyeeyey cunugu markuu baxayo inay tiraahdo adkaartii khuruuj min almanzil akhriso markuu soo galay waa inay ku tarbiyeyso inuu cunugu salaamo assalaamu calaykum waraxmatullahi yidhaah markuu wax cunayo waa inuu ku- ay ku tarbiyeysaa bismillaahi dheh dhanka ku xigana ka cun haddaad dherigtana alxamdulilaahi dheh tarbiyada wanaagsan ee islaamku inoo jideeyey haddaan caruurteena ku barbaarina waxaa inoo soo baxaya jiil wanaagsan oo qurux badan waxaad ogaataan nin kastoo wanaagsan oo qurux badana ama qof mas-uul oo madax ha noqdo ama nin culamaa ha noqdo ama nin dadaalay oo mansab fiican gaara ha noqda gadaashii gabar unbaa jirtay ogaada hooyaa soo tarbiyaysay hooyooyinku marka hadday dadaalaan caruurtooda waxay gaarayaan meel berita ay mahdiyaan oo ilaahay subxaana wa tacaala ay gaarayaan ay ilaahayna uga mahadcelin doonaan hadduu ilaahay dhaho dariiqaa marka waa dariiqii jannada lagu tegi lahaa man salaka dariiqan yaltamisu fiihi cilman sahla allahu lahu bihi dariiqan ila aljanna wuxuu nabigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofku markuu daalibulcilmiya hadduu waddo qaado waddadana uu raadinayo cilmi sharci inuu barta waddadaas waxay geenaysaa waddadii lagu tegi lahaa jannada ayay geenaysaa marka dhammaanteen janno doonan ilaahay cadaabkiisaan ka cararaynaa raallihaanshihiisaan u cararaynaa soomaal iyo jannadiisa waxa aan ku gaari karno waxaa weeye cilmigaa sharciga inaan barno carruurteena insha allahu tacaala carruurta marka aadaabtooda aan ku dadaalno akhlaaqdoodan aan ku dadaalno waxaan leeyahay macalimiinta iyo iyo waalidkuna ha isku xirnaadeen isku xirnaashahooda waxaa ku jirta ardayga in laga warqabo lala socdo ardaygu ma yimid iskuulka inay hooyadu tiraahdo aabbuhu yidhaahdo macallinkuna ardaygu markuu maqan yahay waa inuu waalidka la xiriiro oo yidhaahdo ardaygii maanta wuu maqan yahay hebel aha ama heblaa xaguu jiraa maxaa ku dhacay ardaygii laakiin hadduusan macallinku waalidka la soo xiriiraynin waalidkuna uusan ka warqabin macallimiinta iyo maamulka meeshaa dayac ayaa ka imaanay ardayga marka insha allahu tacaala waxyaalaha cilmigiisa kordhinaya akhlaaqdiisana ilaalinaya waxaa ka mid a iska warqabka macallimiinta iyo waalidka ka mid a taana insha allahu tacaala ha lagu dadaalo waalidiintana insha allahu tacaala allah inoo barakeeya ardadaa quruxda badan ee inoo soo baxdana ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala inuu ilaahay cilmigu siyaadiya mustawo fiican oo la mahadiyan inuu ilaahay gaarsiiya yaa weydiisanaynaa wajazakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشاد waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana caawa intaas ayaana ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka waaad ku mahadsan tihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقا